aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay maanta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh doctoorku inuu na soo booqday oo booqasho sharar rasmi ah oo uu ku yimid caasimada kumeel gaarka ee jubbaland mudane madaxweyne kusoo dhowow mar labaad magaalada kismaayo waxaan aad ugu faraxsannahay booqashadaas oo xambaarsanayn ajandayaal aada muhiim u ah oo ay ugu horrayso dhammaystirka la dagaalanka al-shabaab iyo tallaabooyinkii dowladnimada madaxweyne xasan sheekh muddadii hadda dambe ee xilka haya uu ka shaqaynayay ha noqoto dagaalkaas al-shabaabka ha noqoto dhammaystirka dastuurka ha noqoto guulihii laga gaaray deen cafiska ha noqoto cunaqabatayntii hubka ee la qaaday oo warbixinteeda uu naga siinayay ha noqoto kubiiritaanka bulshada bariga afrika oo aan uga mahad celinayo dadaalkaa dheeraadka ah ee madaxweynuhu uu ka geystay arrintaas iyo ilaahay sidii ugu guuleeyey iyo hadda sidii aan wejiga labaad ee la dagaalanka argagixisada al-shabaab aan uga qa- qaadan lahayn iyadoo deegaankan aan joogno uu yahay madaxa masku meesha uu yaallo iyadoon ognahay weliba dhibitaanka ciidamada atamis iyo isu soo bannaanaanshaha soomaalida iyo shabaabka oo aan odhan karo madaxweynuhu wuxuu ka geystay culays iyo dadaal aada u badan in arrintaasi ayna noqonin mid la taba ay noqoto mid tallaabooyin hore lagu soo qaado Ee, mudan madaxweyne dadka reer jubbalandna waxay sugayaan maska madaxiisa in la dilo oo hawshaas sidii aada u ballan qaadeen amaan hadda uga warbixinayna warbixintaa inaan arrintaas la dedejiyo kana shaqayno annaguna diyaar baanu nahay shacab iyo maamul iyo ciidan intaba waxaa hooyada soomaaliyeed cadowga ay leedahay waa midkaas u diidan nolosha inay noolaato fatahaadaha meeshan ka dhacay buundooyin baa baaba-ay dad baa barakacay beerihii baa waayey maanta magaalada aad arkayso babay in laga hela xataa way adagtay iyo khudaarta qaarkood sababtoo ah waxaa tirtirma dhul beereedka waxay sugaysaa waa dadkaas in laga qaado si dadku ay beerahoodiina ugu noqdaan ee waxna looga bedelo